marka waxaan rabaa siyaasiyiinta soomaaliyeed meesha aan fariin aan ugu gudbiyo oo ah soomaali haddaan nahay waxaan horumar ka gaarnay in qofka marka xil laga qaado in si sharaf uu ku wareejiyo ana wax kuweshin ama wax hurtaag laga keeno qof walba xilka laga qaado marka la gaaro waqtigiisa ama kushimo hadduu yahay xilka u wareejiya laakiin hal aan caado xumanadaah soomaali haddaan nahay kuraasta kalama sugno marka siyaasiyiintu waxaan dhehi lahayn qofkii calfa u gelshay kuraastiisa in lagu sugo waqtigiisa u dhammaysto aan waxyaala kale lagu mashquulin dhaqankaas haddaan barno waxaan aaminsanaha waddanka inuu horumar gaari lahaa laakiin waxaa caado noo ah qof walbo oo tali lagu reebi doono haddana qof walba meeshuu ku fadhiya kursiga wuxuu ku leeyahy boos hebel kursigaas iga qaad hebel marka taas waa laga fiican yahay siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa qofka walaalkaa kursigu ku fadhiya fursad hala siiyo markuu waqtigiisa ka dhammaaday kadib kursiga hala raadsado qof qof kursigu ku fadhiya aanad raadsanin waa mahadsantihiin taliya waxaan ku leeyahay soo dhowaal mar labaad marsi maxaad hambalyaalku leeyahay akhyaar taliyaasha ku-xigeyna gardhaha buuxiy waa raggi soo shaqeeyey wixii waxaan u jeedaa shaahiyo iyo janado kale meesha ugu jeeda oo khibrad leh waa kaasho doonta hadduu ilaahay waana mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu